warbixin dheer oo ciwaan looga dhigay al-shabaab ayaa kobac ka samaynaysa soomaaliya ayuu qoray mowqic lagu magacaabo the hindu kaasoo tilmaamay in burburka dowladda federaalka uu kobac iyo horumar u yahay xarakada al-shabaab warbixinta ayaa ugu horeyn soo hadal qaaday weerarkii nafuurnimada ahaa ee labadii agosto ka dhacay hotelka beach view ee xeebta liida ee magaalada muqdisho kaasoo geystay khasaa'ir ba'an oo soo gaaray xubno iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka qof walxaa qarxawata ayaa isku qarxiyey goobta kadibna waxaa soo galay dagaalyahano hubaysan kuwaasoo toogasho ugu dhaqaaqay dadkii ku sugnaa goobta ugu yaraan soddon iyo toddoba ruux ayaa ku dhimatay laba boqol iyo toban qofna waa ay ku dhaawacmeen mas-uuliyadda weerarkana waxaa sheegtay xarakada al-shabaab ee hoos tagta al-qaacida taasoo toddoba iyo toban sano wada dagaal ka dhan ah dowladda federaalka ayaa lagu yidhi warbixinta uu daabacay mowqicada hinduu sida warbixintu ay tilmaamayso weerarkan oo keliya ma aha weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fulinayso si guud geeska afrika gaar ahaana soomaaliya waxaana bishii maarso ee sanadkan ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale ay muqdisho ka fulisay weerar lagu dilay toddoba iyo labaatan ruux oo saddex ka mid ay ahaayeen shaqaalaha baarlamaanka dowladda federaalka kenya ayaana ka mida dalalka ay ka howlgasha xarakada al-shabaab warbixintu waxa ay markaani dib u milicsanaysaa taariikhda soomaaliya iyadoo tilmaamaysa in dalkani ay soo mareen gumaystayaal ay ka mid yihiin ingiriiska talyaaniga iyo faransiiska wixii ka dambeeyey kun sagaal boqol iyo lixdankiina waxaa la dhisay soomaaliyada casriga ah oo noqotay dal dimuquraadi ah sida uu mowqicda hinduu sheegayo maxamed siyaad barre hogaamiyihii shuuciga ahaa ayaa talada soomaaliya afgembi kula wareegay sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatankiina waxa uu galay dagaalkii cuslaa ee ka dhanka ahaa dowladda etoobiya kaasoo kusoo dhammaaday jab soo gaaray ciidanka soomaalida markiiba waxaa maxamed siyaad barre ku bilowday dagaallo ay horinayaan jabhado xulafa la ahaa dowladda etoobiya taasoo keentay in awooddiisa ay isdhinto dalkana waxa uu lugaha la galay dagaallo sokeeya oo ay ku dhinteen saddex boqol oo kun oo qof sida uu sheegayo mowqicda hinduu kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii waxaa dalka soomaaliya soo galay ciidamo ka socda qaramada midoobay iyo maraykanka bishii oktoobar ee isla sanadkaasi waxay isku dayeen inay gacanta ku dhigaan saraakiil hogaaminaysay kooxaha dagaalka kula jiray maraykanka laakiin waxa uu howlgalkaasi ku soo dhammaaday in dhulka lasoo dhigo diyaarad helokobtar ah kuna dhintaan siddeed iyo toban askari oo amerikaan ah halka ciidamada maraykanku ay dileen ugu yaraan saddex boqol oo qof oo shacab ah sida ay tilmaamayso warbixinta laga soo bilaabo labada kun iyo afartii waxaa bilowday iskudayo lagu doonaya in muqdisho looga hirgeliyo dowlad ilaa afar iyo toban iskuday ayaana la sameeyey welina kama soo bixin dowlad awood leh inkastoo baarlamaanka dowladda federaalka uu sanadkii laba kun laba iyo tobanka u doortay xasan sheekh maxamuud inuu noqdo madaxweynaha dowladda federaalka ayay leedahay warbixinta uu daabacay mowqicda hinduu dhanka kale xarakada al-shabaab oo ah jamaaca hubaysan oo salafiye ah ayaa bilowday inay ku xididaysato soomaaliya iyadoo sannadkii labada kun iyo lixda la wareegtay muqdisho kooxdan ayaa asal ahaan ka tirsaneed al-itixaad al islaami oo ahayd jamaaco ka hana qaaday soomaaliya burburkii dowladdii maxamed siyaad barre waana jamaaco ay saraakiisheeda kusoo tababarteen galbeedka qaaradda aasiya iyadoo taageero ka helaysa ururweynaha alqaacida ayay leedahay warbixinta uu daabacay mowqicda hinduu sida ay sheegayso warbixinta dhallinyaradii jihaadiyiinta ahaa ayaa noqday garabka milatari ee maxkamadihii islaamiga tirada xubnaha al-shabaab ayaana sii kordhaya si gaar ah wakhtigii muqdisho qaybo ka mid ay ku sugnaayeen ciidamada etoobiya iyo dowladdii ku-meelgaarka sababta ayaana ahayd in dad badan oo soomaali ah ay u arkayeen in dalkooda lagu soo duulay goor dambe waxa ay xarakada al-shabaab noqotay awood caalami ah oo saameynteeda ku leh waddamada gobolka iyadoo weeraro qaraxyo oo khasaare dhaliyey ka geysatay dalalka kenya uganda iyo etoobiya ayay leedahay warbixintada hinduu uu daabacay sida ay warbixintu tilmaamayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka baxday magaalooyinka waaweyn ee muqdisho kismaayo iyo baraawe ayaa dib u saldhigatay deegaano iyo magaalooyin dhaca koonfurta soomaaliya halkaasoo ay ka hirgelisay maamul iyo nidaam saameyn ku leh dalka inkastoo howlgalka midowda afrika iyo dowladda federaalka ay guulo ka sheeganayaan dagaalka ka dhanka ah xarakada al-shabaab haddana mowqicda hinduu ee qoray warbixinta ciwaanka looga dhigay kobaca al-shabaab ee soomaaliya waxa ay tilmaamaysaa in al-shabaab ay si xiriir ah u fuliso weeraro khasaaro badan dhaliya iyadoo sheegtay in intii u dhexaysay labada kun iyo tobankii ilaa labada kun iyo labaatankii ay dalka ka fulisay weeraro dhaliyey dhimashada kumanaan ruux warbaahinta gobolka kuwa caalamka xarumaha diraasaadka amniga iyo khubarada ka faalooda arrimaha waxa loogu yeera argagixisada ayaa dhammaantood isku raacsan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogaysanaysa marba marka ka dambaysa waxaana labadii sane ee lasoo dhaafay ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka hortagtay isku dayo ay wadeen maraykanka midowda afrika iyo dowladda federaalk oo lagu doonaya in lagu wiiqo awooddeeda